أرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caalamul yowm qodobada maanta oo sabti ah taariikhun ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha baraka sana ramadaan sannada kun afar boqol toddobayo afartan hijri aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka iiraan yahuuda iyo maraykanka ee bariga dhexe oo si toosa u galay toddobaadkiisii saddexaad haddaba maxay falanqayaashu ku qiimeeyeen marxaladdan uu marayo maraykanka oo beegsaday jasiirad istraatiiji ah iyo duqeymaha iiraan oo weli ka hoobanaya deegaanada uu ixtiraalo maamulka yuhuudda trump oo ku dhawaaqay tallaabooyin cusub iyo in wajahor leh uu galay dagaalka uu kaga jiro bariga dhexe weerar dhanka kale lagu beegsaday safaaradda maraykanka ee bakhdad iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda gobolkaasi aad maqli doontaan xalqada shan iyo tobanaad ee taxanaha asiiro nabawiyah duruusna cibarna waad dhegaysan doontaan ee waa mar kale iyo barnaamijka caalamul yowm
سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق waa hagaag qodobka ugu hore aan barnaamijka maanta ku daafuran waxauu noqonayaa dagaalka ka holcaya bariga dhexe ayaa galay toddobaadkii saddexaad oo xiriir ah iyadoo dowladda maraykanka ay ku dhawaaqday in wej cusub oo hor leh uu galay dagaalka ay kaga jirto mandiqadaasi haddaba walaalkeen ilyaas cabdulaahi waxaa inoo soo koobayaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe haye ilyas bismillaah xaarid aad baad u mahadsan tahay een waxaa halkooda weli kasii socda duqeymaha xooggan ee ay dhinacyadu isdhaafsanayaan iiraan weli sideedii ayay u gaaraysaa een gudaha wadamada khariijka iyo dhulka sahaynada sahaynada iyo maraykanka oo isku duubanna iyaguna waxa ay duqeymo xooggan ku garaacayaan gudaha wadanka iiraan si gaar ahaaneed magaalooyinka ugu muhiimsan wadankaas khasaaraha iyo burburka darafyada soo gaaraya ee daqiiqad welibaba waa uu sii siyaadayaa waxayna xiisaddu markan u muuqataa in faraha ay kasii baxayso ayna ka tallaabtay saadaashii ahayd in muddo kooban ay kusoo afmeermi karto xaarid oo dhanka maraykanka haddii aan milicsana madaxweynaha wadankaas donald trump waxa uu qaadayaa tallaabooyin lagu tilmaamayo isgiijin siyaasadeed ama in ciidda madaxa uu ka ceshanayo waxuuna warbaahinta ka sheegayaa in dagaalka uu sii socon doono balse taasi ayay falanqayaashu ku sheegayaan in keliya ay tahay afka baarkii maraykankana aanan la saadaalin karin khasaaraha maaliyadeed iyo midka nafeed ee uu kala kulmay dagaalkan shan iyo toban maalin jirsaday wargeeska washington post oo kale waxa uu ku waramayaa in dagaalka iiraan uu ka dhigay saaxiibtinimada trump markii hore mid faa'iido u leh siyaasiyiinta midigta yurub laakiin hadda waxa ay noqotay ayay saxiifadu tiri culeys iyo dhibaato siyaasadeed oo ay wajahayaan hogaamiyaal dhowr ah oo yurubiyaan ah sida ra-iisul wasaaraha talyaaniga haweeneyda lagu magacaabay georgia meloni iyo ra-iisul wasaaraha slofekia robert farg ayaa si cad waxaay u sheegeen in dagaalka hadda socda uu muujinayo burbur weyn oo ku yimid nidaamka caalamiga ah walaalka xiisadda faraha ayay kasii baxaysaa oo iiraan waxay hadda si buuxda ugu guulaysatay in si dhib la-aan ah ay ku gaarto goobaha ugu muhiimsan ee talaabiib iyadoo ka tallaabtay guud ahaan nidaamyadii digniinta hordhaca ah sheegi jiray iyo kuwa kale ee raadarada casriga ahaa ee yuhuudda ay haysteen islamarkaana ay ku faanayeen waxaana saacadihii lasoo dhaafay ay warbaahintu si isdabajoog ah u tabinaysay burbur xooggan oo gaaraya magaalooyinka waaweyn ee ay sahaynadu ixtiraalka ku haystaan haba ugu horreysay caasimadda talaabiib dhinaca kale haddii aan milacsanno waxaa soo baxaya qabar weyn oo la saadaalinaya in weji kale uu u yeeli karo dagaalka bariga dhexe ka holcaya isbuuciisii saddexaad waana weerar maraykanka uu ku ekeeyey jasiiradda khaarag ee ku taalla waddanka iiraan jasiiradan ayaa ah meel si aad ah muhiim u ah oo laga dhoofiyo boqolkiiba sagaashan shidaalka waddanka iiraan waxayna sare u qaadi doontaa ayaa la yidhi saacadaha soo aadan islamarkaana ay cirka si aad ah u gelin doontaa qiimaha shidaalka dunida kaas oo maalmihii lasoo dhaafayba aanan caga buuran ku taagneyn shabakadda wararka maraykanka ee c n n oo soo xiganaysa sarkaal hore oo ka tirsan ciidanka maraykanka ayaa sheegtay in gudaha waddanka maraykanka iyo guud ahaanba dunida waqti xaadirkan laga dareemayo walaac xoogan oo ku aadan haddii mar maraykanka uu beegsaday jasiiraddan in iiraan ay qaadi doonto tallaabooyin cirka gelin karaa shidaalka caalamka marankii hormus weli sidiisii ayuu u xiran yahay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaana sheegay in ilaa iiraan ay ka furayso marinkan ay iyaguna beegsan doonaan jasiiraddan iyo goobaha kale ee kaabayaasha muhiimka ah ee iiraan halka iiraan iyaduna ay ku jawaabtay in haddii maraykanka uu sii wado beegsiga jasiiraddan iyo goobahooda kale ee muhiimka ah in iyaguna ay qaadi doonaan weeraro ay ku bartilmaamidsanayaan islamarkaana ay ku coryaaminayaan goob weliba oo masaalixda maraykanka ah oo ku taala gobolka gunaanadkii khasaaraha maraykanka ee dhanka maadiga ah waa uu sii xoogeysanayaa marba marka ka dambeysa oo xukuumadda washington waxay saacadihii lasoo dhaafay ku warantay in ilaa shan diyaaradood oo nooca hawada shidaalka ugu shuba diyaaradaha dagaalka ay waxyeelo xoogan soo gaartay waxayna dhaawacyadan kala kulmeen saldhigga sacuudiga ku yaala kaas oo bartilmaamidyo xoogan kala kulmay dowladda iiraan dhanka kale xaaritow waxaa xusid mudan in labadii markab ee ugu waaweynaa ee xaamilaadku daayiraadka ahaa ee maraykanka u joogay biyaha gobolka ay sameeyeen dib u gurasho xoogan iyadoona xitaa lagu waramaya in dagaalka ayba ka baxeenba labadaasi markab waxaa ugu caansan midka u s s abraham lincoln waxayna mid weliba oo labadaas ka mid ah biyaha hormus waqti xaadirkan ay u jiraan qiyaastii ilaa kun iyo shan boqol ilaa laba kun oo kilomitir taasoo muujinaysa cabsida maraykanka uu ka qabo in maraakiibtan ay waxyeelo kasoo gaarto waxaase darafta kale jira warbixino kasoo baxaya dhanka iiraan faaqiidaadooduna ilaa hadda ay socoto kuwaas oo sheegaya in maraakiibtan ay la kulmeen dhaawacyo halis ah kuwaas oo ku qasbay in dagaalka ay dib ugurasho kaga sameeyaan haddii xukuumadda washington mid ka mid ah ugu yaraan xitaa maraakiibtan ay weysana waxay kuu muujinaysaa in xukuumadda washington ay gaartay dharbaaxa culus oo ay kasoo kabashadeedu adag tahay maxaa yeelay tusaale ahaan markabka u s s abraham lincoln ee diyaaradaha xambaara waxaa lagu waramayaa in dushiisu ay ka duuli karto ilaa sagaashan diyaaradood oo dagaal taasoo muujinaysa baaxadda markabkan iyo sida maraykanka halbowlo uu ugu yahay marka laga hadlayo goobaha dagaalka waad mahadsantahay xaarid mar kale waa hagaag markan waxaad kusoo dhawaataan xalqada shan iyo tobanaad taxanaha asiira nabawiyah duruusan waa cibar waxaanoo soo jeedinaya walaalkeen mucaad لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآلي مريانين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ah khaatam alambiyaa'i waarusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynayn u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaan alxaraka aljihaadiya iyo adariica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidni illaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
qaar ka mida dhacdooyinkii waaweynaa ee dhacay fatradii makiga aheyd ee uu rasuulka salaallahu calayhi wasalam towxiidka ku faafinaya magaalada maka iyo hareeraheeda waa geeridii ku timid laba ka mid ah shakhsiyaadkii garabka iyo gaashaanka u haa suubanaha dabayaaqada sannadkii tobanaad ee soo saarista nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam waxyar kadib markii reer bani haashim ay ka soo baxeen toggii lagu go'doomiyey waxaa geeriyooday abitaalib oo ahaa rasuulka adeerkiisa kaalin weynna ku lahaa in quraysh laga difaaco nebiga salaallahu calayhi wasalam sida ku cad xadiid uu soo saaray imaamulbukhaari abudaalib wuxuu ahaa nin difaaca rasuulka dartiisana u carooda haddii dhib loo geysto intii uu noolaa wuxuu iska diiday gorgortan ay u soo bandhigeen quraysh oo lagu doonayey in lagu kala jaro isaga iyo wiilkiisa ama ugu yaraan uu nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam ku cadaadiyo inuu joojiyo dacwada ula jahrayo markii uu ku jiray xanuunka sakaraatulmowdka wuxuu suubanaha salaallahu calayhi wasalam isku dayey inuu ku qanciyo qiritaanka shahaadada towxiidka si uu uga badbaado naarta laakiin saaxiibadiisii ahaa odayaashii qureysheed ayaa hareerihiisa tubnaa kuwaas oo seejiyey hanuunka marka uu nebiga salaallahu calayhi wasalam ku yidhaahdo adeerkiisa abutaalib waxaad ku dhawaaqdaa kelimadda towxiidka waxay odayaashii qureysheed ay ku dhahayeen ma waxaad ka tegaysaa diintii cabdilmutalib abudaalib oo dareensanaa xaqnimada risaalada uu xambaarsanaa nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam ayaa diiday inuu qiro towxiidka wuxuuna ku yidhi wiilkiisa nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam haddii aanan ka baqi lahayn inay quraysh igu ceebayso inaan ka baqi geerida waxaan ishaada ku qaboojin lahaa kelimadda towxiidka sidaas ayuu ku geeriyooday abutaalib isagoo aan ka toobad keenin shirkiga iyo gaalnimada waxaana sabab u ahaa saaxiibada xun ee hareerihiisa taagnaa ilbiriqsiyadii geerida allah subxaanahu wa tacaala ayaana soo dejiyey aayaad uu kaga warramayo in nebiga howshiisa aanay ahayn inuu dadka hanuuniyo balse hanuunka uu bixiyo allaah oo keliya allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين
isla sannadkii uu geeriyooday abutaalib waxaa sidoo kale geeriyootay hooyadii mu'miniinta khadiija binti khuweylad radiallaahu canha oo aannu ognahay sida ay u garab istaagtay suubanaha una ahayd hooyo mu'minad ah oo ka soo dhalaashay kaalinteeda iyo inka badan geerida abutaalib iyo hooyo khadiija waxay uga dhigneed suubanaha salaallahu calayhi wasalam murugo aan la qiixi karin culimmada siyarka iyo taariikhda ayaana qaarkood sannadkaas ku tilmaama inuu ahaa sannadkii murugada caamulxusni mushrikiintii maka ayaa u arkay geerida abutaalib fursad dahabi ah oo ay waxay doonaan kaga samaysan karaan nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam maadaama uu dunida ka tegay ninkii difaaca u ahaa ee ay dartii quraysh ugu soo dhici weysay nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam markaas ayay quraysh laba jibaartay dhibaataynta rasuulka salaallahu calayhi wasalam iyagoo ku dhaqaaqay waxyaabo aanay ku dhiiran jirin intii uu noolaa abitaalib waxaa u bilowday rasuulka salaallahu calayhi wasalam marxalad adag oo ku tilmaaman ibtilaa'aad joogto ah iyo imtixaanna aad u culus wuxuuse rasuulka salaallahu calayhi wasalam arrintaasi ku qaabilay sabar qalbi adag iyo dulqaad fariid ah isagoo kaashanaya allah subxaanahu wa tacaala ayuuna qaatay qorshayaal iyo tallaabooyin muhiim ah sida uu inoo sharaxayo asheekh cabdililaah abukhaalid safarkii nebigu markii maka aad loogu dhibay waa markii maaragtay uu dadkii garabka u hawaayey adeerkii abutaalib uu dhintay khadiija bintu khuweylad umulmu'miniin ay geeriyootay sanadkii loo bixiyey caamulxusun nebigu markii dambe maka markuu ugu adkaysan waayey dhibtay ku hayaan reer maka bal waxayse magaalada daa'if la yidhaahdo iyadoo maka aad uga fogeen buu isiri bal inaad ka heshid wax ansaara iyo wax diinta maarata kaa qaata nebigu halkaas ayuu u safray marka dacwada in la fidiyo oo la socdo oo lala baxo adduunka la lugeeyo oo la socdo si dacwada loo fidiyo waa dhaqnay ambiyadu lahaayeen nebiguna wuxuu kaga dayanayay raggii ka horreeyey ee ambiyadu kaga dayanayay sal alla salam iyo dhibta ka soo gaadhay nebiyullaahi nuux u fiirso wuxuu qoomkiisii dacwada ugu baaqayey sagaal boqol iyo konton sano ayuu ugu baaqayay intaasoo sano markaa dad yarba xataa rumeeyey dad badan ma rumayn ilaah baa inoo sheegay oo si kasta weliba dacwada dhinac kasta uu kaga keenay maruu si qarsoodiya iyo si maarata muuqata iyo dhinac kasta ilaah baa ayaad quraan inoogu sheegay innaa arsalnaa nuuxan ilaa qawmihi an andir qowmaka min qabli an yatiyahum cadaabun aliim qaala yaa qowmi innii lakum nadiirun mubiin warkuu caddeeyey aniguna idin digaya oo cadaab idinka diga ayaan haya naar waxaan idinku yeedhayaa an icbudullaaha wattaquuhu waatiicuun inaad ilaahay keliga caabudaan ka cabsataan anigana ay raacdaan nebiga ilaah baan haya ee adeecdaan maxaa dhacaya haddaad saa samaysaan yakfir lakum min dunuubikum wa yu'akhirkum ilaa ajalin musamma ina ajala allaahi idaa jaa'a laa yu'akharu low kuntum taclamuun qaala rabbi innii dacowtu qowmii leylan wanahaara falam yazidhum ducaa'ii ilaa firaara wa innii kullamaa dacowtuhum litakfira lahum jacaluu asaabicahum fii aadaanihim wastakshaw hiyaabahum wa asaruu wastakbaruu istikbaara uma innii dacowtuhum jihaara maruu cilaan buu ugu sheegayaa si calana marna sir iyo qof qof buu ugu sheegaya uma innii calantu lahum wa asrartu lahum israara dhinac kastuu kaga yimi muddada intaa leeg oo nuux raggaa ku dhex jiray sagaal boqol iyo konton sano muddo yar maaha dacwadiisii habeenkamuu daalin habeen naylan wa nahaaran isagaabaa kuu sheegay habeen iyo maalin baan dacwada ku baaqayey si sira iyo si muuqata iyo si calana baan ugu sheegayey saasoy tahay dhagahay ka furaysteen sidoo ilaahay noo sheegay dacwadiisiina in yar ayaa qaadatay wamaa aamana macahu ilaa qaliil baa suuratu huud ku timi waxay yar baa qoomkiisa ka rumeeyey tira yar marka nebigu sal ll salam isagoo og arrintaa ayuu daa'if waaaaday suu gargaar ugu helo oo maaragtay uu diinta u gaadhsiiya laakiin dhib weyn baa ka soo gaadhay marka waxaa la isweydiinayaa nebigu wuxuu u doortay meesha la yihahdo daa'if inuu dacwada la aado magaalooyin kale muxuu aadi waayey waxay ahayd baa layahay magaalada daa'if meel khalfiya ah waxay lahayd cumuq alistraatiiji limalai quraysh rag madaxweynta quraysh bay ahayd meel khalfiya u ahayd beeray ku lahaayeen waa dhul isagoo cagaaranoo sida maka maaha dhul saxaro aan waxba ka bixin maaha daa'if waa dhul ciinabka iyo aad uga baxaan tufaaxa iyo meel dhul buurole sarraysa oo qabow oo khudaar badani ka baxdo marka quraysh bay waxay u ahaayeen inay maaragta meelay ku nasato oo madaxweynateedu beeray aan sadooyin waxbay ku lahaayeen saas horta taas way jirtay waxayna isku dayeen in badan inay daa'if maarata ay maka soo dhexgeliyaan waxoo ku soo qaataan bay qoraysh isku dayi jireen waxaa ka dhexeeya reer daa'if iyo reer maka oo xoogaa colaada jirta inuu ka faa'iidaysto oo reer daa'if yidhahdo anugu waan ka imi reer makaan ka imi idinkun iyo isxii garab taaga oo diintan garab u noqda taasaa ka mid ahayd baa la yidhaahdaa waxyaaluhu ku doortay ayaa ka mid ahayd marka nimankaas may dacwadii dabcan may qaadan si xun bay ula dhaqmeen weliba nabiga way aflagaadeeyeen dhibna way u geysteen xataa way dhagaxiyeen waxay ku dareen waxay ku dileen dadkii xumaa iyo caruurtii iyo sufahadii bay ku diraan way dhagxiyeen ilaahay dhiig amaarta nabiga ka daadiyen sal salam waxyaaluhu ku doortay waxaa ka mid ahaa daa'if meesha la yidhaahdo dadka xukuma ayuu iyadana rajo ka qabaya inay diinta qaataan marka nimanka loo yaqaan bani cabdilmaalik iyo xilfigooda dadkii ahaa raggaasuu raba inuu garab ka helo sidaa darteed ayuu halkaana martay taasna sabab kale ahayd baa laleeyahay nebigu marka ma moogeyn calaaqaadka ka dhexeeyo iyo heshiisyada ay wada galeen reer daa'if iyo reer maka maaragtay wuxuu ogaa magaalada daa'if layahda inay sulda markasiya waaxid ay leedahay niman hal nin ka dambeeya ama hal qoys ka dambeeya xukumay ogaa marka wuxuu islaa raggaa madaxda haddaad hesho oo ay diinta qaataan inta kalena tabici u noqonaysaa diintay soo raacayaan markuu maka ka baxayey waxaa meesha ina ku jira siriya maaragtay marka dacwadaad filinaysid shayga liyaha siriga ama maarata qarsoodigu waa shay maaragtay aad iyo xadarka iyo maaragtay inaad digtoonaato waa arrin loo baahan yahay marka waxaa ka mid a bay leeyihiin nebigu sal slam markuu daciif aadayey wax gaadiida ma raacin wuu lugeeyey lugiis ayuu ku baxay hadduu marka gaadiid raaci lahaa taas waxay noqon lahayd wax maaragtay ay ka shakiyaan bay noqon lahayd oo xagguu u baxayaa nebigu gaadiidkiisa qaatay xagguu baxaya odhan lahayd laakiin keliga markuu iska lugeeyey qof halmadiyo inuu meelaha bannaanka isaga bannaan baxayo wuxuu kaloo nebigu doortay inuu raaco saxaabigii la odhan jiray zayd ibnu xaaritha ayuu doortay oo rixlada inuu ku raacayo safarkaas min naaxiya amniya maaragtay oo sirtiisan aan bixinayn dee wiilku isagu soo korsaday weeyaan marka hore xataa zayd bin maxamed markii hore la odhan jiray tabaniga marka dambe ilaa la xaaraamayo layidhi udcuuhum liaabaa'ihim wiilkaana wuu kaxaystay oo rafiiq buu la ahaa marka haddii arkaan dadku ay arkaan ninka wiilkaasoo la socda ka shaki maayaan lakiin rag kale hadday la socon lahaayeen shaki baa gelin laha lakin wiilkiis baa la socday odhan lahaayeen ila marka waa intaan la xaaraamayn wiilkii maxamed baaba loo yaqaanay zayd ibnu maxamed baaba loo yaqaanay lagama shakiin marka qofka la socdana isaga iyo wiilkiisaa bannaan ku baxay baa lisleeyahay waxyaalo ka mid a siriyada nebigu sameeye waxaa ka mid ahaa sucamadii daa'if xukumayey wuxuu kala kulmay nebigu waxxun buu kala kulmay ay ku cayaareen way ku jeesjeeseen nebiga marka nebigu waa u dulqaatay waxaas mana cadhoon ma odhan waad xumayseen waad dhibteen wuxuu yidhi niman yow haye waa warkiin waa fahmaye inaan meeshan imin hallay qariyo inaan idii imi cidna hau sheegina arrintaa iyadana waa arrin maaragtay aad u fiicanoo hadday qoraysh hadday ogaan lahayd in la xumeeyey way ku sii jeejeesi lahaayeen laakiin wuxuu war nimayo bal arrintu qarsoodi ha noqoto kole waxaad samayseen way samays- waad samayseene iyo qoraysh maaragtay igu maaragtay jeesjeesinoo maaragtay arrintaas ayaan igu ciyaarine halay qariya arrinta iyada waxaa kaloo ka mid ah nebigu arrimuhu sameeyey markuu ay soo buriyeen reer daa'if ilaahay inuu bariyey aad u bariyey tadarucan isagoo maaragtay ducada inuu la- ilaahay maaragtay gacmaha u hoorsaday Eh, taas markaas taasina ducadii ka mid ahayd caisha waxay weydiinaysaa radia allahu canha nebiga nebi allo ma ku soo martay maalin ka daran maalintii uxud ma ku soo martay markii uxud nebiga dee la dhaawacay oo sidii looga loo galay oo quraysh ay dha- dhaawacyo u geysatay bay tiri nebi allow maalin ka xun maalinta ka kulla intaad noolayd ma ku soo martay markaasuu wuxuu ku yidhi laqad laqiitu min qowmika maa laqiitu waxaan kala kulmay qoomkaagi waxaan kala kulmay yani wax ka daran wax maanta uxud igu gaadhay oo kale ayaan maaragtay ka kala kulmay oo anoo mahmuum ah oo fakerayo meelaan u jeedo aan garanay maa iska socday ilaan baraarugay ama fakerkay u soo noqday anoo maray meel la yihahdo qarnu thacaalib waa dhul boqol kilomitir ka badan intaasoo dhan nebigu meel u socdo ma yaqaan dhibtay u geysteen darteed taasaa ka mid a waxaan kaloo ka faa'iidsanaa intaa rixlada iyo nebiga dhaqankiisa arraxma oo markaysaa u galeen oo reer makana ay soo dhoweyn waayeen oo u diidan maka inuu soo galo reer daa'ifna ay buriyeen nebigu cid u gargaarsa uu waayey yaa ilaahay malag buu u soo diray malak jibriil buu u soo diray markaas wuxuu ku leeyay ilaahay wuxuu wuxuu amray malagga buuraha maaragtay mas-uulka ka ah haddaad adigu doonto inuu labada reer maka labada buurood alakhshabayn labada buurood waaweyn labadaba ku gediyi doono oo cidhib tiri doono dee labada buurood ee maka har- ku hareersan waa laba buurood aa waaweyn hadday tuulada yar ku dhacaan aagaa tuulay ahayde yani dhulkay la sinmaysaa qof ka hadhi maayo marka nebigu taana wuxuu yidhi maya maya wuxuu yidhi oo waxaan rajo ka qaabaa inuu ilaahay dhabarkooda ka soo saaro oo ay dhalaan ilmo maaragtay diintan u gargaara oo ilaahay rumeeya yaan rajo ka qabaa raxmadda nebiga kutusa sal ly wasalam waxa maaragtay daa'if ka soo gaadhay baa ka xeel dheeraa waxa ka soo gaadhay maalinta uxud oo markuu dee caaisha ku leeyahay qad laqiitu min qowmika maa laqiitu waxaan kala kulmay qoomkaaga waxaan kala kulmay yani wax daran baan kala kulmay dadkii reer maka iyo reer daa'if qoomkii carbeed ee caasha aad ka dhalatay nebigu markii la yidhi maaragtay loo soo jeediyey malakul-jibaal malagii buuraha ka mas-uulka ahaa inuu labadan buurood maka ku daboolo ku qadiyo gebigeedaba dhulka la simo waxay ka mid tahay asluub alistiisaal cidhitirada yani la baabi'iyo sidii reer caadi iyo reer samuudiya loo baabi'iyey yayahay reer maka in loo baabi'iyey go-aanku ahaa oo malagga waxaa layidhi nabilahi maxamed hadduu doonayo weydii in labada buurood ku gedino reer maka arrintaasoo kalena de waa arrin ku dhacday oo baaba'aas iyo cidhibtirka iyo cidhib beelkaas wuxuu ku dhacay nimankii la odhan jiray reer nuux iyo qoom caad qoom thamuud qoom luud waxaasoo dhan horaa loo rogay oo ilaahay baa inoo sheegay markuu markuu qolaha ka soo sheegay wuxuu yidhi, wa kullan akhadnaa bidambih fa minhum man arsalnaa calayhi xaasiba ninba sibaa loo rogay qolyahaas qoladana waxaa la yidhi buuraha lagu gediyo maka ha lagu ha lagu daboolaba magaalo dhanba nebi muxamed sala allahu calayhi wasallam oo ahaa mid dulqaad badan ayaa diiday tala soo jeedinta malaggii buuraha ee la xidhiirtay in la cirib tiro reer daa'if isagoo sheegay inuu rabbi ka rajaynayo inuu dhabarradooda ka soo saaro kuwa allaah oo keliya caabudaa sidoo kale kuma qancin rasuulka inuu gacmaha isa saarto amaba sii hayaamo oo uu raadiyo dhul kale oo ammaan ah taas beddelkeeda wuxuu go'aansaday inuu ku laabto magaalada makka halkaas oo ah caasimadda carabta saamaynta dacwada iyo hadalheynteedana ay ku sii bullaalayso intaba uu rasuulka salaallahu calayhi wasallam dhex joogo laakiin kulaabashada magaalada maka ma ahan arrin sahlan shakina kuma jiro in quraysh uu gaaray khabarka la xidhiidha in nebi moxamed iyo zayd ibnulxaarita ay si qarsoodiha kaga baxeen maka oo ay aadeen daa'if halkaasna dhibaato ay kala soo kulmeen sidaasi darteed waa in lala yimaadaa qorshe iyo xeelad siyaasadeed oo suuro gelin karta in si ammaan ah uu rasuulku ku galo magaalada maka wuxuuna nebiga salaallahu calayhi wasallam qaatay go'aan dhigaya inuu farriin u diro mudcim ibnu cadiyi oo ahaa ogaaska qabiilada reer bani noofal wuxuu ka codsaday in magantiisa uu ku soo galo magaalada maka arrinkaas oo durbaba uu oggolaaday mudcim wuxuuna diyaariyey wiilashiisii isagoo ku amray inay hubkooda dagaalka soo lebistaan afaafka hore ee kacbadana heegan ku ahaadaan mudcim ibnu cadiyi oo isaguna wata hubkiisa islamarkaana saaran hashiisa ayaa bartamaha kacbada ka sheegay inuu magangeliye nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam oo aanay jiri karin cid ku xadgudbi kartaa ibnulqayim wuxuu kitaabkiisa saadulmacaad ku leeyahay nebiga salaallahu calayhi wasallam ayaa soo galay kacbada wuxuuna salaamay rukniga halkaas oo uu laba ragca ku tukaday kadibna wuxuu aaday gurigiisa waxaana gaar ka hayay mudcim ibnu cadiyi iyo wiilashiisa oo hubaysan xaalku wuu isbeddelay sababo la xidhiidha tallaabooyinka sida qotada dheer uu u diraaseeyey rasuulka salaallahu calayhi wasallam ee uu qaaday awgeed halka la filayay inuu maka soo geli doono isagoo isqarinaya oo hasiimo ka muuqato wuxuu magaalada soo galay isagoo la waardiyeynayo qureesh oo idilna ay daawanayso haddaba muxuu rasuulka salaallahu calayhi wasallam u doortay shakhsiyadda mudcim ibnu cadiyi muxuuse ergey ahaan ugu diray nin ka soo jeeda qabiilka khusaaca waxaan su'aashan hor dhignay asheekh abu muxamed nebigu sala allahu calayhi wasalam daa'if ayuu aaday madiinatu daa'if mashruuc dacwiya ayuu aaday markay dacwadii diideen reer daa'if ayuu ka soo laabtay nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa marka la socday zayd binu xaaritha radia allahu tacaala canhu nebigu markuu maka soo galayey qaab marka fiican buu ku soo galay wuxuu diray nin reer khusaaco ah wuxuuna u diray mudcim binu cadiy oo ah sayidka reer bani nowfal si markaa mudcim uu nebiga u badbaadiyo oo asagu nebiga u waardiyeyo mudcimna arrintii wuu yeelay saas ayuu nebigu ku galay magaalada maka asagoo la waardiyeynayo oo hub lagu waardiyeynayo tilaabo kastoo nebigu uu qaadayana sala allahu calayhi wasalam xikmad iyo siyaasad ayaa ku jirtay in reer khusaaca inuu diro una u diro nin reer baninofal ah tilaabooyinka dhammaan waa hadaaf siyaasi ah ayay xambaarsanaayeen iyo istaraatiijiyaad qoreysh lagu talagalay nebiguna sala allahu calayh wasalam abaalkii wuu mudcim galay weligiis nebigu waa u haayey ilaa dagaalkii beder nebigu dhahay sala allahu caleyh wasalam haddii mudcim binu cadiy u noolaan lahaa kuwaanna maanta dadkan nimankan oo la soo qafaashay way weydiin lahaa waan u fasixi lahaa marka duruusta laga qaadanayo qisadan waxaa ka mid ah in laga faa'iidaysto oo ducaadu ay ka faa'iidaystaan acraafta iyo caadaadka mujtamacaadka qaab dacwadooda badbaadinaya wasiilo kasta oo amni iyo ximaayo ay ku heli karaan iyo xorriyad in looga faa'iidaysto labo wax kasta oo maslaxadda addacwa alislaamiya ay ku jirto iyo kuwa xambaarsan in la sameeyo waxaana ka mid ah taxaalufaadka iyo tacaaqudaadka marxaliga ah oo ay dacwadu u baahan tahay marba haddaysan ka hor imaanaynin musallamaadkii islaamka iyo masaa-il sharciga ah kullu shay oo fiihi maslaxatu dacwa waxaa laga rabaa inuu istaraatiijiyad kasta u qaato daaciga iyo qaa'idka muslimka ah waxaan qisadan ka qaadanaynaa farqiga u dhexeeya almucaamala alxasana waalwafaa iyo muwaalaatu alkaafir wamaxabatuhu qofka gaalka ah in dhaqan fiican hadduusan xarbi ahayn lagula dhaqmo loona oofiyo wixii wanaag uu sameeyey iyo waxaa kala duwan gaalka in walaal la siiyo la jeclaado oo la ammaano marka saddexdaas noqdo ayaan u soo koobaynaa
بضرب البيض أو طعن العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق inkastoo safarkii uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam ku aaday addaa'if aanu xaqiijin ujeeddooyinkii rasmiga ahaa ee uu rasuulku rajaynayey haddana wuxuu ahaa safar dacwo oo hanuun iyo badbaado u ahaa dadiyow kale oo uu la kulmay suubanaha intii uu ku guda jiray safarkaas haddaba yaa ka mid ahaa dadkaasi waxaan ku eegi doonnaa xalqadeenna xigta insha allah
بدين محمد بلغ المعالي رضا الرحمن غايات مبتغاهم بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواحيها waa hagaag barnaamijka caalamul yowm oo qodobo kala duwan maanta aad ku dhegeysateen waa naga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
حبا لنور الهدى والشوق حديها